Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo garwaaqsan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee gobonimada, midnimada iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee maalmaha xurriyadda oo ka kooban sideed wasiir iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho. Guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa waxaa guddoomiye ka ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi waxaana xubno ka ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Daawud Aweys Jaamac, wasiirka amniga gudaha Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodisho, wasiirka maaliyadda Doctor Cilmi Maxamed Nuur, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Maxamuud Barre, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Khadiija Maxamed Diiri, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Biixi Imaan Cige, wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa Xasan Xuseen Maxamed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Dhammaan sagaalkan xubnood ayaa waxaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan qabsoomidda munaasabadda sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee ka soo wareegtay aas-aaska xorriyadda iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. lix iyo labaatanka bishan Juun iyo kowda Luulyo ayaa ah munaasabado sanad walba loo dabaaldego.